saxaafada xildhibaanada kasoo qaybgalayaasha waxaan dhammaantiin idinku salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waxaan maanta kulankanaan iskugu nimid waxa uu ku salaysan yahay amaba uu lagu magaca uu hogaaminayaa xildhibaanadii golaha deegaanka gobolka gabiley oo maanta si xasilooniya uga qaca xilkii ugala noqday maayarka golaha deegaanka iyo ku-xigeenkiisa annagoo afariyo tobankayagaa xildhibaan horena u dooranay maantana kala noqonay fartayadii una diyaara una diyaara inaanu inaanu waxqabadka iyo waxqabadka iyo horumarka dalka ka shaqayno una dhaaranay bulshada inaanu wax u qaban doono xasilooni aan ugu sitnaana ugu shaqayn doono oo maayarkii hore iyo ku-xigeenkiisu ay ku faylgaroobeen dhaartii aanu ku dhaaranay annagiina nagalaafteen waxa weeyaan maanta waxaanu leenahay oonu madaxweynaheena sharafta leh dhammaan ummadda reer somalilan aan u sheegaynaa in golihii deegaanka gobolka gabiley hawshii loo idmaday maayarka iyo maayar ku-xigeenku aanay waxba ka socon sidii loogu talagalay aanay u shaqaynayn waa hore waxa idinku sheegay xildhibaanadii iga soo horreeyey in waxqabadka aanu sheeganay madaxweynuhu xadhigga ka jaray ee qalabkii la keenay mid walba xayiran yahay imiga oo waaran loo soo jaro hawshiisa maxkamadda ku jirto iyo saldhigyaduba ay hayaan bahda saxaafaduna og tahay marka waxaan leeyahay si waxaanu ka codsanaynaa dhammaan xukuumadda sharafta leh inay nagu garab istaagto danta iyo waxqabadka iyo horumarka aanu la jecel nahay in dhammaan somaliland oo dhan ay gaadho annaguna aanu taageersannahay waxqabadka danta hawshana loo idmaday imika waxaan leeyahay shirkaygu wuxuu ka dhici doonaa howlka dawladda hoose maanta shan labaatanka bisha aanu kaga qaadi doono maayarka iyo maayar ku-xigeen dhammaan asalaamu calaykum aan ku dooran doono
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد maanta oo bishu tahay shan iyo labaatankii bishii lixaad saddex iyo labaatankii bishii lixaad maalintuna maalin isniina tahay goobtuna tahay hotel guuleed halkan waxaanu ku fadhinaa afar iyo toban xildhibaan oo ah golaha deegaanka ee degmada gebi afar iyo tobankaa xildhibaan oo in muddo ah baa ka hadlayay sida sharcigu qabo marba meel jaranjarta maamul anagoo tixgelinayna bishii toddobaad ee sanadkii hore anu loo soo gudbiyey magaranaysa wasaaradda in wax ka qabasho mar annagoo cusub bishii labaad ee sanadka ay noo yimaadeen wasiir ku-xigeenka iyo dhiijiiga wasaaradda arrimaha gudaha dhexgal maamulka iyo khilaafka yimiday magaranaysaa sida howluhu u socdaan annagoo iyagoo markii garqaadkaasi yimide eeda la saaray inuu maamulku qaldamay la yidhi dabadeedna si ayna gabiley waxaa magaranaysaa hore iswaqaqabsi hore jiri jiray xildhibaanadii naga horreeyey si aana taasi u dhicin sanadkaa maanta ah waxaanu idinku codsi iyo martiba idinka nahay inaad halkaa ku joojisaan oo sanadkii hore la ilaabo oo sanadkan la sameeyo miisaaniyad detailisle waanu ka aqbalnay waxaanu samaynay miisaaniyad detailiskeeda wata sanadkii hore wixii ku jiray miisaaniyadii hore ee maqnaa ayaanu se mar labaad ku celin miisaaniyadaanu marka labaad ku celinay waxay leedahay detailis bisha saddexaad ka bilaabmaysa wixii la qabanayo bisha afraad wixii la qabanayo bisha shanaad wixii la qabanayo bisha lixaad waxaa kaloo leedahay saddex saddex bilood kasta xisaab xid wasaaradda bishii afraad shan iyo labaatankeediiba waxaanu u gudbinay baro saabka gobolka in aanu ku dalbanay afar iyo tobanka iyagaa xildhibaan oo warqa kuwada saxeexan kalfadhi aan caadi ahayn waxaa kaloo nuu gudbinay maayar ku-xigeenka oo markaa joogay oo maqnaa maayar waxaanu kaloo nu soo gudbinay wasaaradda wasiirku wuxuu nagu yidhi waxaan idinka codsanayaa waktigaas oo u yar jiray malaha khilaaf xagga xusbiga ah inta hawshaasi aan ku yar jiro waxaan idinka codsanayaa inaad dib igu dhigtaan waanu ka aqbalnay annagoo tixgelinayna kolba duruufaha uu jiro wadanku wuxuu yidhi markii dambe war wuu imanayaa anaan la hadlay bishan koob iyo tobankeedu imanayaa isuga waanu ka aqbalnay wuxuu yimiday maayarku bishan shan iyo tobankeedi maanta ah saddex iyo labaatanka maalintuu yimiday sabtidii dhaweyd baanu u nimidnay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu ku nidhi saxaadat alwasiir wasiirkii waa yimiday waraaqihina waad haysataa waxaanu codsanaynaa kalfadhi maayarkii waa yimiday waxaanu codsanaynaa kalfadhi aan caadi ahayn oo eedaha aanu sheeganayno aanu xilka kaga qaadano sida xuu qabo xeer number 23 meeyarku wuxuu ku fadhiyaa awoodda golaha sharcina waxa uu le goluhu hadduu hawshii uu igmaday ka soo bixi waayo inuu goluhu ka qaado xilka nasiib dara wasiirku wuxuu nagu yidhi beri toodorta ii kaale beri toodo oo shalay tooda ahayd shalay baanu u nimidnay wuxuu yidhi wasiirada gobolka ka soo jeeda ayaan idinku yeedhayaa britool shanta wasiir oo markaa uga jeedo beesha sacad muuse marka waxaanu ku nidhi waanu aqbalnay noogu yeedh halkan wasiir ma xukumo sharciga golaha anagu ma nidhaano golaha baarlamaanka waxaan haddaanu nahay beelhebley hawshaa qabta nin walba dee hawl buu qabta wasiirku sharcibuu sharci ku yahay golaha baarlamaanku sharcibuu sharci ku yahay golaha golaha iyagana sharci buu sharci ku yahay weliba annagaa kaga sharci badan maa lena degmada gabileyo annaga codkii ummaddaanu ku fadhinaa oo toosna loogu soo doortay waxaanu ballan qaadanaa oonu madaxweynaha si qaylo dheer ugu sheegaynaa in cid xukuumadda iyo degmada gabiley u dhaxaysa oo aan doonaynin inay degmada gabiley wanaagsanaato oo aan doonaynin inay degmada gabiley xisbiga iyo dawladda iyo waxqabadkeedaba sideeda ugu shaqayso laba miisaaniyadood baa meel ay mareen rinji aan meel laga marin qalabkaanu haysanaa waa dayn cagaftiina laga soo kaxaystay waad ogtihiin gaadhigii dubdabiska raggii lahaa way dul taagan yihiinoo way kaxaysanayaan iska rogooyinka noo shaqeeyaa waa dayn raggii lahaa lacagtooda way way haystaan dayntuu axmed sabir ka tegey ayaanaan weli bixin waxaanu leenahay shaqaalaha maanta bisha maanta oo saddex iyo labaatan tahay dakhliga gabiley soo galana la ogyahay rabadaanna ay soo gelayso waxaabanu u baahannahay in hay-adaha caawimida ay soo gaadhaan gabiley sida shaqaalaha dhulka xeedho loo siiyo raashin waayo bilaa mushahar wey mushaharkoodii meelu maray lama qiiqan bangigu wuu cas yahay waanu u tagnay wuxuu yidhi saddexda bilood soo socdaaban waxbaba la helaynin idinkuna waxaad ka warramaysa wax wax kale waxaan ku leenahay dumista ka dhacday madaxweyne annagoo tixgelinaa madaxweynenimadaada cid inoo dhaxaysaa jirta oo kala turjubaanta gabilay iyo maamulka haddii aad maamulku yahay akbar xaggaaga ka yahay degmadii gabiley akbar ha ka noqotaan ku leenahay annagu waxaan leenahay gabiley akbar ha ka noqoto oo ha ka weynaato qof qof kastoo sharciga ka baxa way u dhammaanaysa waxaan intaasi kusoo ku daraya intayadaasi afar iyo tobanka iyagaasiba waxaanu kalsoonida kala noqonay oonu berri toola maaheesahan daba bishu tahay shan iyo labaatan ku qabanaynaa magaalada gabiley xarunta dawladda hoose inaanu xilka kaga qaadano iminkana waxaanu caddaynayna inaynu kalsoonidii kala noqonay maayarka waanu kalsoonidiisoo lagalama noqon mustaciid matiin afar iyo tobanku shan iyo ku-xigeenkaba guddoomiyaha iyo ku-xigeenkaba afar iyo tobankiinaba gacmaha kor u taaga kalsoonidiisoo kalamaynaa noqon waxa weeyi si sharciga kuma fadhiyo iminka laga bilaabo markaanu gebile tagno berri maasaha dambana maayarkana waa doorananaa xilka qaadistana waan ku samaynanaa xisaabtana uu ka dambayn doono haddii annagoo dhowrina sharciga cid kastoo sharciga dhowri weydaa ummaddan dan uma aha waxaanu leenahay madaxweyne sharciga iyo shuruudaha dalka u yaala xeer law number twenty three fartani waa fartii lagu doortay uu maayarka ku noqday fartan un baana lagaga qaadaya sidaa daraaddeed sida isaga loo soo doortaa intaasoo xildhibaan baa loo soo doortay kolba xilkuna waa meerto kolba nin baa loo egbadaa haddii ku faylgaroobay qasab maaha in inna lagu idhaahdo bilqasab buu ku fadhiyaya oo rag wasiirkii annaga nagu idhaha sida waxaan anu wasiiradadaa madaxweynaha soo magacaabee annagu dee wasiirada kuma nidhaahna qasab buu madaxweynuhu kaaga dhigaya taasina waxna qabata maaha waxaanu leenahay sharciga ha loo hogaansamo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saxaafadda xildhibaanada sharafta leh ee afar iyo tobanka halkaas ku yimiday waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta halkan waxaan isugu nimi waxa weeye afar iyo toban xildhibaan oo golaha deegaanka degmada gabileya waxaanu u soconnaa oo aanu maanta ka hadlaynaa inaan caddaynayno inaan kalsoonida kala noqonnay maayarka degmada gabiley golahu isagaa doorta maayarka sharci ayaa siinaya golahu isagaana xilka ka qaadaya maayarka maayarka waxaan u igmanay inuu hawsha golahu fulinayo miisaaniyadda uu golahu soo process gareeyo ama uu soo ansixiyo inuu ku shaqeeyo waxaad moodaa sanadkii 2013ka inaan waxba laga qabanin oo miisaaniyadeedii aan wax alla wax laga qabta aanay jirin oo la keenay qalad dayn ah oo intuu madaxweynuhu bacda ka jaray ee ka jaray xadhiga maantana la kaxaystay oo leeyahay wadiino saldhiga gabila ku xiran waa ogtihiin saxaafaddu waa ogtahay dadna waa ogyihiin waxaan leeyahay anigu waxaan gudoomiyaha amniga ee golaha deegaanka waxaan ka hadlayaa oo muhiimadu ay tahay oo aan shaqo ku leeyahay amniga haddii amni darro iyo khalkhal degmada ku yimaadana waxa weeye qofkay damqasa ee mas-uuliyadda u xisaaran waa aniga waxaa leeyahay xukuumadda haddii golaha lagu hor yimaado oo golahu wuxuu xeer twentrygu siiyey laga hor yimaado waxaa imanaya waa amni darro wasaaraddu rool bay ku leedahay oo wada shaqayn baan leynay roolka ay ku leedahay waxa weeye inaanu siino ogta markuu goluhu fadhiisanayo afar iyo toban xildhibaan tuuteed baa laga qaadayaa maanta halkana ku dhayina waa arkaysaanoo cid ka maqan ma jirto haddii sharciga la dhowri waayana annagu waxaan sharciga dhowrinay waxa weeyaan intaas sanad iyo lixdaa bilood la joogo sharciga ayaan dhowrina san u dhowrina wax xukuumadda waxaan ka codsanayna inuu u dhowrto waxaan leenahay haddii eeba yidhahdo maalintuu xildhibaanku carabaabay ee shan iyo labaatanka bisha maalinta arbacada koolka dowladda hoose waxaa ka dhici doonaa doorashadii maayarka iyo maayar ku-xigeenka xilkan aan kaga qaadi doono mar haddii de kalsoonidii laga qaaday dee maayarka iyo ku-xigeenkiisa maanta laga bilaabo sharci maaha waayo wuxuu sharci ku yahay waa codka golaha waxaanu kaga tegayaa waa codka golaha waxaan sheegayaa maayar kasta oo yimaadaa wuxuu ku qasbaya in xukuumadda la shaqeeyo amba mucaarid ha ahaado amba muxaafid ha ahaado waxa weeye xukuumad goluhu marka anagu xukuumaddan imka annagu xisbi mucaarida ah xukuumaddan ka mid nahay waayo waxaanu haynaa dee mas-uuliyad mas-uuliyaddaasi waxaanu hoos tegaynaa waa madaxweynaha cid sharciga ka weynna ma jirto cid kastoo meesha ay ilaahay keenaana xukuumadda la shaqaynta ku qasban tahay waxaan leenahay yaan laga qabin carshaan fikir qaldan waxaan leeyahay gabilana gurmud ma baahantay wallaahi waxaa ii yimid aniga nin shaqaale ah oo gabilay shaqaale ka ah dowladda hoose ee gabilay oo imtixaankii g c ga inankiisa u farsan waayey waayo mushaar lama qaadan waxaana la soo celiyey waxa weeyaan inankiisii oo lagu leeyahay kan mushaarkii waxaan jeedaa fidi fidi fidi dugsiga sare maanta gabil gurmad baa u baahan tahay afar iyo tobanka xildhibaan waa gurmad waxaan leeyahay saan dambe hadduu ilaahay idhaahdo waxaanu rajaynayaa inaan ku guulaysan doono qof gabiley danta dadka iyo danta dawladda iyo danta gobolka fuliya insha allah ayaa iman doona wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu